galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah saddex iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee saddex iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali com iyo f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid a boqolaal ka mid a dhallinyarada mootobajaajta ku shaqaysta oo magaalada muqdisho maanta ka sameeyey banaanbaxyo cabasho rabshado wata kadib markii askari ka tirsan biliiska soomaaliya lagu eedeeyey inuu dil u geystay mid ka mid a bajaajleyda magaalada muqdisho mudaharaadka shaqadiiana noo diiday waa la dhamaynaya dadkii bajaaldihii masaakiintii dheer oo amaalinaysa shaqadii loo diiday saas daraaddeeda mudaharaadkaas u samaynay wallaahi mudaharaadka maanta leymaa ilaa saddex beri afar beri waa wadaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo qodobada kale ee idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shir looga hadlay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo gaaraya shanta bilyan ee dollar oo washington ka dhacay barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka ayaad sidoo kale maqli doontaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka
hogaamiyaha militariga talada dalka suudaan dhowaan lagu wareegay ee jenaraal caawad axmed bin coof ayaa ku dhawaaqay jimcihii shalay inuu iscasilay maalin kadib markii militariga dalkaasi ay awoodda suudaan kala wareegeen hogaamiyihii soddonka sano xukumayay ee cumar xasan al bashiir militariga ma sheegin sababta iscasilaadda mudaaraadyo xoogan ayaa kasii soconayay magaalada khartuum oo dadka ay ku diidan yihiin qorshaha labada sano ee militariga dalkaasi suudaan uu hogaaminayay hoggaanka militariga suudaan ayaa waxa ay sheegeen in awoodda dowladnimo ay ku soo celin doonaan gacanta shacabka markii ay albashiir ka eryeen xukunka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in uu ka fakerayo in soo galootiga sharciyada aan haysan uu geeyo magaalooyin leh shuruucyo diideysta siyaasadaha adag ee soo galootiga ka dhanka ah trump ayaa hadalkaasi sheegay jimcihii saacado uun kadib markii saraakiil ka tirsan aqalka cad iyo waaxda ammaanka gudaha mareykanka ay sheegeen in fikradahaasi lasoo diiday waxa uu warfidiyeenku sheegay in maamulkiisa uu ku tala jiro arrintaasi horaantii jimcihii ayuu trump twitterkiisa ku soo qoray iyadoo ay jirto xaqiiqda in dimuqraadiyiinta aysan doonin in la bedelo sharciyada halista ah ee soo galootiga waxaa sidoo kale xaqiiqa buu yiri inaan tixgelin xoogan siin doonno inaan geyno soo galootiga sharciyada aan haysan magaalooyinka gabaadka siiya dadka sharciga aan lahayn
siriya ayaa sheegtay in saddex askari ay uga dhaawacmeen duqayn cirka ah oo ay israa'il u geysatay saldhig uu militariga siriya ku leeyahay degmada misaaf wakaaladda wararka ee siriya ee sana ayaa sheegtay in dhowr dhismo ay burburiyeen duqaymaha cirka ah kuwaasi oo gobolka xama ka dhacay aroornimadii sabtida maanta ah saraakiil militari oo magacooda qariyey ayaa wakaaladda wararka ee sana u sheegay in nidaamka difaac ee cirka suuriya uu ka hortagay qaar ka mid ah gantaalada israa'il ay ku soo weerartay saakay magaalada misaaf ee gobolka xama
washington iyo ankara ayaa ku kala aragti duwan isku dayga turkiga uu doonayo inuu ruushka kaga soo iibsado gantaalada s ee ka hortaga gantaalada kale xilli isbahaysiga neto oo arrintaasi ka soo horjeedo falanqeeyaal ayaa ku waramaya in iyadoo xilliga ankara ay helayso gantaalada la qorsheeyey ay tahay bisha julaay ay haddana wakhtiga uu sii dhammaanayo si looga gaashaanto in heshiiska labada dhinac ee neto iyo dalalka kale iyo waddanka turkiga uu xumaado danjiraha magacaaban ee mareykanka u qaabilsan turkiga david starfield ayaa sheegay in turkiga uu kala doorto inuu ka mid ahaado isbahaysi muhiim oo guulo militari waaweyn taariikhda hore u gaaray ama inuu ka mid noqdo inuu halisgeliyo isbahaysigaasi qaatanna go-aano xagaldaacinaya isbahaysigeenna buu yidhi isniintii ayaa madaxweynaha turkiga rajeb dayib ordowan waxa uu sheegay in howsha gantaalada ay kaga soo iibsanayeen ruushka ay soo gabagabowday
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington markanna magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo ay oogayeen boqolaal dhalinyarada ku shaqaysata mooja bajaajta oo ka cabanaya dilalka ay ciidamada dowladda u geystaan dhalinyarada oo soo kordhaya oo uu ugu dambeeyey mid maanta dhacay oo ay ciidamada u geysteen wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saarnaa banaanbaxyadan oo rabshado watay oo dhalinyarada dhigaya ay gubayeen taayaro ayaa waxa ay sidoo kale kaga cabanayeen jidadka xiran oo caqabad ku ah shaqadooda iyo cashuuro aysan awoodin oo joogto looga dhigay waryaheena v o eda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
banaanbaxyo rabshado wata ayaa maanta hareeyey inta badan wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho waxaana banaanbaxayaasha oo isugu jiray darawallada mooto bajaajka iyo dadweyne kale oo ku soo biiray ay dhagxan ku tuurayeen goobaha ganacsiga ee furan iyagoo sidoo kalena shaago ku gubayay bartamaha wadooyinka magaalada waxaana la arkayay qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareeray kuwaasoo ka dhashay taayirada ay gubayeen banaanbaxayaasha dibadbaxan ayaa ka dhashay kadib markii saakay isgoyska howlwadaag ee magaalada muqdisho uu askari ka tirsan ciidanka booliska ku toogtay wada mooto bajaaj iyo nin la sheegay inuu abti u ahaa darawalka mooto bajaajka taasoo keentay in dadku ay aada uga caroodeen falkaasi islamarkaana ay soo dadejisay in banaanbuxu uu ku baaho meelo badan oo ka tirsan caasimadda muqdisho intii banaanbuxu soconayay ayaa la sheegay in sidoo kale ay laba qof ku geeriyoodeen rasaas ay rideen ciidamada ammaanka waa kuwan qaar ka mid a darawallada mooto bajaajka ee isu soo baxa rabshadaha wata ka dhigay magaalada muqdisho marka koowaad waxaan meeshaan aan ka cabaareynaa dhallinyaro badan oo bajaajleeya aa maalin walba si macna daraa loo dhammeeyaa maanta u dambaysay wiil dhallinyaraa laba wiil dhallinyaraa mooto iska wadato oo soo shaqo tageen ayaa si xaqdarraa lagu dilay kadib markii aan kacdoon ka samayno oo shucuurteen aan maagnan muujiya waa arkaysaan si cawaannimaha nala baabiyey shan iyo labaatan kun oo dhallinyaro mootaalayaannahay haddaa annaga mootooyinka dhigna annagaa jabhad kalaa waxaa u sheegaynaa shan iyo labaatan kun waan ka badana dhallinyaraannahay caalamka adduunyada dhallinyarta waa la ilaashadaa laakiin annaga sida waxashnimaan noola dhammaynoya meela aadnama naqaan taariibaan ka imaana dhammaanteen dalkeennaan ka xoogsanayna cid ma baabi'inayno waddada in noola furaan u baahanaa qorshe amni qorshe amni dowladda ha la imaad ciidamada waxaa laga rabay inay na bariyaan oo walaalayaal raalli hadana dhaxan intaay qabsadeen xabad nugu fureen waan la laayeen mar kale aan la laayeen labaatan iyo lix kun ay maluusa mooto cashuuraan bixinaa waddooyinka ay naga xidhatay sidii aan raalli ku nahay agoommanaa biilnaa waa mayaalaa biilnaa waa yeelaa anaga ciidama ku shubnaa waxaan shaqaynayna waa maya waxaan idinka codsanaynaa inaad jarin codkayda aan jarin dowlad cusmayna farmaajona cusmahay aniga farmaajo cusmahay yuriisobaan cusanayn baarlamaanaan cusanayn si qasab ahay wax noo qabanaa si qasabe oon baryaha nahan waa iska celinaynaa goobta uu dilku ka dhacay ee banaanbuxu ka bilowday ayaa waxa gaaray guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed americo waxaana ay halkaasi kula hadleen dadkii banaanbaxayey bismillahi raxmaan raxiim dhallinyaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii marka hore waxaynu kaga mahad celinaynaa shucuurtiinna iyo sidaa u soo bandhigaysaan sidaad noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin isla markaana aan dhammaanteen ka wada gubannay jenaraal bashiir cabdi maxamed taliyaha ciidanka booliska ayaa ka dalbaday banaanbaxayaasha inay xaaladda qaboojiyaan waxaana uu sheegay in sargaalkii maamulayey askartii ka howlgalaysay isgoyska howlwadaag la xiray sidoo kalena ay ku daba joogaan askarigii falka dilka ah geystay kaasoo uu sheegay inuu baxsaday qof bini aadanoo la dila xaaraan wey igu raacsantiin qof bini aadanoo dhinta xaaraan wey ciidanka buliiska idiin taagan wax idinka idiin shaqeeyaan amnigiinnay sugaan sax maa amnigana nolosheenni oo dhan wey hadday wax dhacaan waa laga daba tegaaya ninkii sarkaalkaa madaxda kaa waa xiranye kan kaletana waa keenaynaa ehelkii uu ka dhintayna sabar imaan allah ka siiyo idinka oo dhanna sabar imaan allah idinka siiyo saaxiibkeen laakiin waxay xaqi iyo waxoodina meel baannu saaraynaa waxaa inoo soo haray amniga innagoo dhan baa ku nool soo runtii maa amnigu waa amnigaynu ku noolnahay waa amniga hooyadin ku nooshahay waa amniga aabbihin ku nool yahay walaaladiinay ku nool yihiin wey amniga innagaa iskale migu raacsantiin yaa iskale amniga amniga innagaa iskale waxaan idinka codsanaynaa marka inaad amniga ciidanka la ilaalisaan ciidankaas ciidankiinii wey habeen iyo maalin halkaa waxay u taagan yihiin inay wax kharribaan maaha ma fahmaysaan inay dad aa inay dad dilaan ma aha ma fahmaysaan inay wax kharribaan ma aha banaanbaxan rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay magaalada muqdisho ku soo kordhayeen dilalka bareerka ee loo geysanayo darawallada mootobajaajka oo u badan rag dhallinyaro ah oo bajaajka shaqa abuur ka dhigtay dhanka kale dibadbax ayaa maanta sidoo kale ka dhacay isgoyska ex control ee magaalada muqdisho banaanbaxan oo ay dhigeen darawallada gaadiidka bielka ayay kaga cabanayeen xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho xilli ay sheegeen inay dhiibaan maalin waliba lacag canshuura oo gaaraysa afartan iyo saddex kun oo shilin soomaali ah oo u dhiganta laba doolar ugu dambayntii afar qof oo laba ka mida ay yihiin ciidamada booliska ayaa ku geeriyootay israsaaseyn saacado qaadatay oo isgoyska baar ayaan ee degmada yaakshiid ku dhex martay ciidamada militariga dowladda soomaaliya iyo kuwa booliska lama oga sababaha rasmiga ee keenay isku dhaca labada ciidan balse waxaa jirta in dhacdooyinka noocana oo ah inay ciidamo isku dhacaan ay tahay arrin ay dadka magaalada muqdisho si weyn ula qabsadeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsan xasan kaafi dhinaca kale wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka muqdisho kula xiriiray cali macalin yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada bajaajta ku shaqaysta ee maanta dibadbaxyada sameeyey walaalow dadkiiyaa la dhamaynaya bajaadlihii lama arki karo shaqadiiana noo diiday waa la dhamaynaya dadkii bajaadlihii masaakiintii qeer oo amaalinaysa shaqadii loo diiday saas daraaddeed mudaharaadkaas u sameynay
waa garta marka mudaaharaadka dadka ku mudaaharaaday maanta magaalada muqdisho ma bajaajlayaasha oo keliya ayay ahaayeen mise waxaa la jiray dadkii magaalada dadkii magaaladii bajaadlayaalka dhan waay ma bajaadlayaal ma aha dadka soomaalida magaalada joogtay dhan waay waxa aad ka mudaaharaadeen oo aad ka cabanaysaan maxay yihiin waxaa waaye shagaana noo diiday waana noo diiday qofkii hamaada usoo baxana waa baliska dilaya bamaalayacni loo dilaya yaa idin dilaya kuwa askarta askarta askarta maxay tahay sababta ay askarta idin dilayaan ma naqaano wallaahi waxay ku wataan ma naqaano
marka ilaa iyo inta aad adiga ka warqabto imisa darawal oo darawallada mooto saddex luguleyda ama bajaajka oo la dilay ayaad og tahay wallaahi tiradooda ma haya laakiin kontameeye waa ka badan kontameeye waa adigu weli ma la kulantay wax dhibaato ah oo dhinaca askarta ah wallaahi in badan in badan in badan laakiin alxamdulilah hadda wax dhibaata lii geystay ma laha laakiin dad badanaa hortay lagu dilay oo bajaadlaa waa jiraan wiil saaxiibkayga hataa waa waa waa la dilay adad waa in badan baa la kulama wiilka saaxiibka ma bajaajlu ahaa bajaadlu ahaa xagee lagu dilay yaase dilay
zoobe saddex bilood waa laga joogaa waayahay marka maadaama aad ka cabanaysaan ciidamada dowladda magaalada muqdisho ma la kulanteen ama ma gudbiseen wax cabasho ah maxkamadaha iyo taliyayaasha ciidanka booliska wallaahi guddoomiyaalka inaa inaa gudbiyaan waa u malaynanaa laakiin ana shaksi ahaantay maya uma tagin bili ma leedihiin guddi idin mideeya oo codkiina ku hadla oo idin dooda waa leeyahay ha waa leeyahay laakiin askartan yaa wax ka qobnaaya cid wax ka qobnaysa ma laha askartan dad laisku soo daaya magaalada isugu soo daaya oo masheer la-aana baad keenab lagu leeyahay keen lacag transfeteraalada keen anta keen transfeteraaladi markaas leesikaa tisa markaas wax lagu leeyahay laa keen keen labaatan kun keen soddon kun keen afartan kun keen hooga lagaga qaadanaya lacagtii waxay haysatay hooga lagaga qaadanaya marmar hadda laakiin maxaa keeni kara in qofka askariga ah uu xabad idinku rido idinkoo aanan wada hadal dowlad humadle ay keeni kartaa maxaa kala keeni kara maamul humadle waay waa gartay ma jirtaa intaad ka warqabto askari dilay mid ka mid ah darawallada bajaaj oo inta qof dilay oo lasoo xiray oo la marsiiyey cadaaladda maya ilaa hadda lama arkin ilaa hadda ma dhacin arrintaas ma dhacin idinku waxaa la idinku eedeeyaa in qaar ka mid ah maaragtay dhalinyarada kaxaysa mooto bajaajka ay qeyb ka yihiin amni darada ka socota magaalada muqdisho oo qaarkood ay isticmaalaan ragga amni darada ka wada magaalada muqdisho maxaad uga jawaabeysaan
walaalo waxaas ma jiraan annaga dad masaakiin aan nahay hal hal doolar aan raadinaa dad masaakiin aan nahay waxaasna kuma shaqayno annaga waa hoogigana hamaalana waxaas maaxawaaye wax jira maaha eedeyntaas ma jirtaa in dhowr jeer oo hore rag ka tirsan al-shabaab oo falal amni darre ah ka geystay magaalada muqdisho in ay ku baxsadaan ama ay ku baxsadeen mootobajaajka
maya maya maya maya ilaa hadda lama arkin wax xaqiiq loo hayo maaha laakiin u malaynayo waaye marka ma filaysaan in dibadbixi maanta aad ka dhigteen magaalada muqdisho uu wax ka bedeli karo ee dhibaatooyinka aad kala kulantaan ciidamada wallaahi ilduma mudaaharaadka maanta leymaa ilaa saddex beri afar beri waa wadaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa cali macalin yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada bajaajta ku shaqaystay magaalada muqdisho kana mid ahaa dadkii maanta dibadbaxyada ka dhigay magaalada muqdisho kuwaas oo ka cabanaya dilal ay ciidanka dowladda u geystaan bajaajleyda halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a
xarunta nabadda ee maraykanka waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay shir looga hadlayey sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo gaaraya shanta bilyan ee dollar waxaa kulankaasi ka soo qayb galay saraakiil ka socday hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha caalamka intii uu socday shirka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaalka soomaaliya iyo waxa ay dowladda soomaaliya u rabto in deynta looga cafiyo laga dhageystay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan beyle saahra cabdi axmed oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa warbixintan nooga diyaarisay kulanka waxa uu ahaa mid su-aalo lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle waxa uuna ahaa shir muddooyinkanba laga soo shaqaynaya si loo dhiraandhiriyo in soomaaliya laga cafiyo qaanta sannadaha badan qaadatay ee dulsaarkeeda uu ka badan yahay cadadkii horey loogu lahaa soomaaliya in deyntan laga cafiyo soomaaliya ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo aad u dheer waxaana ku gadaaman sharuudo laga raba inay dowladda soomaaliya ka soo baxdo ereg lecomte oo ah madaxa hay-adda jubilee u s a network waxa uu sharaxay in dal ku jiro qalalaaso argagixiso deganaansho la-aanna ay ka jirto ay muhiim u tahay in laga cafiyo deyntan toddoba iyo labaatanka qaanbixiyayaal ee deymaha soomaaliya ku leh waxaa ka mid ah shan ilaa iyo lix dhinac oo ah kuwa ugu muhiimsan waxaana kaalinta hore ku jirta dowladda maraykanka oo soomaaliya xiriir wanaagsan la leh marka ay timaado la dagaalanka argagixisada shanta kale ee dhinac waxaa ka mid ah itaaliya faransiiska international monitary fund iyo wool bankiga waa in horey loogu socdaa deen cafinta raadinteeda waayo afar dhibic lix bilyan oo dollar waddan leh toban milyan oo dad ah oo sabool ah in laga dhaafa deyntan uma ahan keliya ahamiyad laakiinse waa wax qalbi wanaag leh bangiga horumarinta afrika ayaa haweenaydii ka socotay ninena nawabafuto waxa ay sheegtay in tobankii sano ee soomaaliya uu ka soo shaqaynaya bangigaasi horumarintiisa ay maanta soomaaliya joogto wakhti ka wanaagsan kii hore deymaha oo laga cafiyana ay dhabaha u xaari doonto ayay tiri horumar qara weyn
si halkeeda loogu sii hayo dadaalada dib u soo kabashada ah iyo horumar la gaarsiiyo soomaaliya ayaa u baahan deeq ay hesho soomaaliya taas oo haatanba diyaar ku ah xanaanka deeqbixinta in laga cafiyo deynta hadda lagu qiyaasayo afar dhibic lix bilyan oo dollar soomaaliya waxay aalad muhiima u tahay in irdaha ay u furto khayraad horumarineed oo hor leh marka laga soo tago in ay dadaalayso dowladda wax badan kuma saacidi karto inay u abuurto fursado dhaqaale muwaadiniinteeda wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beyle oo ku dheeraaday inuu ka dhaadhiciyo deeqbixiyaasha iyo sidoo kale dalalkii wakiiladooda ay ka soo qayb galeen shirkan sida muhiim ay ugu tahay soomaaliya in laga cafiyo deymahan ayaan weydiiyey ahmiyadda ay u leedahay soomaaliya haddii deyntaasi laga dhaafo marka i m f ta oo joogtay way ka hadleen african development bank waa ka hadlay marka hadde waxaan waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb gelaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay og tahay wax ay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii lanooga baahan yahay inaan samaynayno inaan dhinac ayaga xajinayno in badan baa soomaalida lala hadlay kuma kalsoona in kalsooni mar uun lanaga arko ayaa ayaan ayaan iibinaynaa waana iibsanaysa mar kale wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle waxa uu yiri laakiin waxaan u baahanay waxa weeye in la yidhahdo soomaaliya way gaadha halkii looga baahnaa dabeetana laynoo furo waxyaalaha adduunyada kala qaadato oo la yidhaha concessionary resources deeq in laynoo furo ayaan u baahannahay dabeetana deynta cafideedu wakhtigeeda iska qaadanaysa waqtigeeda iska qaadanaysa leanna imikaba deynta ma bixina maarta marka dadku inay saa fahmaan ayaa la qaata fadhigaa loo baahan yahay qaraar qaadashada anigu aan u bixiyey waxaa weeye fadhi la odhanaya soomaaliya normal bay noqotay ha loo furo daaqadaha waxaan doonaynaa inaan dhisno waxaa la yidhaha credibility ama kalsooni iyaan dhisaynaa kalsoonidaan dhisayna waxaa weyaan kalsooniya mas-uulnimo ku jirto mas-uulnimo ku qeexan tahay dalkani muddo ayuu dhibaata kusoo jiray dhibaatada inuu ka baxaan rabnaa si waxgarad lena inuu uga baxaan rabnaa deyn baad ka bixi haddana deyn kanaad geli annaga macquulnala maaha hadday dad kale sameeyeen dad kale anagu dadka kale mayihin meelnaba kuma odhanayna kumana odhanayna madaxayana kuma jirto dhinacyada ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa waxaa ka socday dhowr qof waxa ayna qudhooda ka hadleen xaaladda dhabta ee ka jirta soomaaliya magacaygu waa cabdulaahi maxamed xirsi waxaan u shaqeeyaa hay-ad liha nabad ka socota soomaaliya firkani wuxuu ku saabsanaa sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta waxaana isugu yimid dad fiican oo maratay meelo kale ka duwan oo ka yimid waxaan u arkaa inay tahay barashar fiican ama maaratay culays fiican oo dad kala saaraya hay-adaha caalamiga inay deynta soomaaliya ka dhaafaan waxaan rajaynaynaa in maaratay dowladda soomaaliya tallaabooyin badan bay qaaday tallaabooyinka qaadeen waxaa ka mid a inay maaratay arrimaha wax ka qabashada xagga maamulka dhaqaalaha ay wax ka qabatay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye xaliima cali aadan waxaan u shaqeeya ururka ladhaha safe somali women children oo magac s s w c halkan shirka waxaan u imaan waxay ahayd waxaa laga hadlaya deynta soomaaliya oo four point six billion sida looga cafin lahay ummadda kasoo qayb gashana waxay ahaayeen dad oo oo badan positive trajectory hadda loo loo arkaya so hopefully insha allah ilaahay intuu noo fududeeyo sida deynta looga cafin lahay khubarada dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in caqabad xooggan ay ku tahay lacagtan qaansheegadka ee soomaaliya lagu leeyahay haddii la furdaamiyana ay dowladda ku dhiiri gelin karto inay hesho deymo horle iyo sidoo kale maalgashi shisheeye inkastoo iskudaygan ay soomaaliya waddo haddana uma sahlana si fudud in waddamo muddo aad u dheer dhaqaale intaasi ku lahaa soomaaliya oo wakhtiganba weli aan cagaheeda si rasmiya ugu taagnayn inay qaantaasi ka dhaafaan waxaase jiri doona kulamo dambe oo loo madlan yahay oo weli soomaaliya ay ugu ololeynayso in deymahaasi laga daayo warbixintaasi saare cabdixmed ayaa inala socodsiinaysay halkaaad ka dhegaysanayseena waa v o a markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya waryaheena jamaal axmed cusmaan
dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aalaaba waxaanu ku soo qadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan idaacadda v o edu ay baahisay waxyaabaha toddobaadkan aan dhegaystayaasha u baahina waxaa ka mid ahaa wasiirka maaliyadda puntland xasan shire cabdi oo u warmay v o eda ayaa sheegay in maamulka wasaaraddiisu ay soo qabteen dad lagu eedeynayo musuq maasuq lacageed wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in dib u siixid ay ku sameeyeen mushaaraadka dowladda ayna wadaan qorshe dib u eegis lagu samaynayo tirada ciidamada iyo shaqaalaha puntland wariyaha v o a faadoma yaasin jaamac ayuu toddobaadkan waraysi gaara siiyey waxaana uu marka hore uu ka hadlay howlaha wasaaraddiisa inaannu qabannay buugaag forjary ah oo aan ahayn buugaagtii dowladda oo lagu shaqeeyo oo aan dadkii ku shaqaynayay soo qabqabannay oo xirnay haddana ay maxkamad sugan yihiin hadda waxaannu haynaa nin baan haynaa aan soo qabannay waxaan kaloo haynaa dad lacago ay jareen oo buugaagta caadiga ah ku jareen ay ku maqan yihiin oo iyana xiran oo iyana hadda xabsiga waxaad ii sheegtay inaad la dagaalamaysaan musuq maasuqa maxaa dowladda uga qorshaysa musuq maasuqa waa la dagaalamaynaa qofkii ay ku cadaato waxaa dowladda uga qorshaysan waxa uu sharciga ka helo in la mariyo qof kasta oo barnaamijkaa lagu helana haddii rabbi idmo ciqaab buu mudanaya haddii laha idmo kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda puntland xasan shire cabdi oo toddobaadkan la hadlay v o a intaaynan ka bixin wararka puntland maxkamad ku taalla magaalada boosaaso ayaa toddobaadkan xukunno ku riday rag lagu eedeeyey inay sameeyeen falal sixir ah kamid a raggaasi waxaa lagu xukumay ilaa toddoba sano oo xarig ah maxkamadda ayaa lagu soo bandhigay kitaabo iyo qoraallo la sheegay in ay raggani u adeegsanayeen inay dadka ku sixraan maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood lix eedaysana maxkamadda loor lagu soo eedeeyey qodobada firqada labaad heerka caqaabsho cali axmed daa'uud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyey waxaa maxkamadda caddayn loo keenay la hor keenay in bacdii halkaa lagu qufayey shalay laga soo saarayay agabyada kala duwan uu isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray siday caddeeyeen ciidanka biliiska soo qabtay inkii horena uu sameeyey markii dambena uu qirtay inuu isagu islaantiisa leedo xaaskiisa mana markii maxkamaddu fiirisay agabka qalabka meesha ku jiray qiimaysay iyo kutubta maxkamadda oo la hor keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay kuwaasoo qaybna wax ku qoran tahay far qaybna uu yidhi ammaanay ugu ahaayeen kutubtaas siduu khabiirku caddeeyey maxkamadda horteeda waxaa ka muuqda cilmiga kutubtaa ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo maxabooyin baa ku yaalla casharo la aqrinay maxabo ah waxaa ku yaalla burji baa ku yaalla casharo burjiya kiiska lagu soo eedeeyena uu ahaa waxyaalahan ummadda waxyeelaynaya sixir iyo iyo awoodka qaadidii uu ahaa sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay lix biloodoo xariga iyo shan boqoloo dooro ganax isaaq cali isaaq maxkamadda horteeda waxa lagu keenay cadeymo bacdi weyneedu ku jireen agabka badan lafka luun shay adigu laga soo qaaday kudaafad oo kale wax walba oo qashin ay ku dhex jiraan noocyo kala duwan markii horena maxkamadda horteeda ka inkiray qiraal sheegi waay inkir sameeyey ma arag malalihi yidhi markay ka yimaadeen ciidankii biliiska soo qabtana uu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa dhacdaa gurigiisa laga soo saaray markay aragtay kutubta la keenay maxkamadda ah kutub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka iyo naagtiisa sida warqadda ku qornayd kitaab eedaysanihii hore kitaab baan ka hadlayey kitaabkaas si khaldan baa looga faa'iidaysan karaa laakiin warqadda wax lagu qoraa waxa weye wax la isticmaalay wey ee meesha laga soo saaray wardiyadii sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegayn haddii loo akhriyo taasoo ah hadeer dad ku badanta madiidayn iyo xaaska in guriga lagu haysto iyo ama ninka la haysto iyo waxaaso dhan ay soo xgexgelayaan duruufaha hadeer baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa maxkamaddu waxay u ictimaaday inay falalkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqada maxkamadda horteeda kaga caddaatay warqada iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin axmed sheekh dalfur sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay saddex sano xariga iyo kun doolaro ganax
xubno ka socda dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan soo gaaray magaalada washington d c ee xarunta waddanka maraykanka iyagoo kulamana la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka waxaa sidoo kale ay madaxda dowladda soomaaliya uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay la kulmeen madax ka socota hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxaana ay sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii deymo fara badan oo soomaaliya lagu leeyahay looga cafin lahaa wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga jamaal maxamed xasan ayaa v o a u sheegay howshan dowladda soomaaliya ay waddo iyo meesha ay wax u marayaan saad la socotid ka badan shan bilyan ayaa laynu ku leeyahay oo dayn ah oo ururo badan iyo dowlado badan ugu leeyihiin marka si deynta lagaga cafiyo waxaa jira process la maro wadadaas oo ay jeexday hay-adda lacagta adduunka oo wadamada badan inagana la midkaha wadamadaas oo dhan ay soo mareen waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xiraayo shuruudahaas oo la rabo in systemka dhinaca maaliyadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca arrimaha bulshada waxyaalo fara badan meelo fara badan u arkaan haddii wax laga qabto inuu wadanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta markaa loo ogolaan karo deyntii laga cafiyo si ay ugu sahlanaato inay inay markaa helaan loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn in waxyaalihii lasoo sameeyey waaweynaa ereformka hore loo soo sameeyey inaan dib looga noqon shuruudahaas yararkaa fudud waan rajeyn dhammaantood inaan kasoo baxno inta sanadka hadha inaan iska dhamin arrimahaas dabadeedna la gaaro waxa la loo yaqaano waktiga go-aan qaadashada oo decision point la yidhaahdo kaas oo noo sahlaya marka inaan dib ugu noqono processkii waa hibic initial process la yidhahan gelayna oo noo fududeynaya inaan marka la macaamili karno
wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga jamaal maxamed xasan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebgabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulmi dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur
barnaamijkana xiisaha lahaaye hambalyada iyo heesaha nuur dhambaalka ugu horreeya maadaa soo qabta masaaniga dhambaalka ugu horreeya ibraahim haddii aan ku horreeyo waxaa weeyaan dhambaal tahaniyad dhalasho ah waxaana diraya dadka kale ah cabdiraxmaan axmed maxamed mustafe maxamed xirsi ifraax cali maxamed siciid cali maxamed maxamed ciise maxamed xaliimo ciise maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin sacad maxamed daahir iyo aamine aadan maxamed cali aadan maxamed cabdi maxamed diiriye suuri maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan shiine cali maxamed iyo marwadiisa mune ibraahim oo uu wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada burco gaar ahaan xaafadda balaase koob iyo tobankii abril ducada iyo magac bixintuna waa hee xaggiina baa layidhi daandureyo magac bixinta nuuro waxaan u dhaafaynaa qoyska ah se yeeshee waxaan ugu ducaynaynaa in uu ilaahay ka dhigo wiilkaasi mid soo weynaada oo dalkiisa iyo waalidka iyo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray mukhtaar cabdulaahi maxamed maxamuud cabdulaahi maxamed iyo cabdiqaadir cabdulaahi maxamed daahir iyo ruqye ibraahim maxamed daahir iyo bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim cabdiraxmaan xaaji xasan iyo maxamed xaaji xasan iyo faadumo zahra xaaji xasan iyo waxay yidhahdeen hinde ow maxamed nuur iyo axmed cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab iyo faadumo cabdulaahi iyo yuusuf macalin axmed nuur iyo maxamed macalin barkhadle iyo xaashi cabdulaahi cadoowe mawlid iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi maylaan waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay tahaniyad farxad la gaarsiiyaan bashiir axmed mataan iyo waxay yidhaahdeen degan xasan boqol oo wiil uu ugu dhashay raaso waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay ibraahim oo xaggii iyo sugaanta haddii aan u weecanno heesta ugu horreysa waa heesta gudcurka habeensaday iyo codka macaan ee hebe maxamed
dambaalkan wuxuu naga soo gaaray sakariya raaga bootaan iyo maxamed bashiir maxamed bootaan iyo aabe awle bootaan hooyo kaamil iyo ifraax daa'uud iyo xaawo farxaan iyo ayuub awle bootaan iyo iraad awle bootaan ayaan awle bootaan iyo zeynab awle bootaan shuuke aadan gurey iyo xaaji mawlid abshir iyo sadiiq raaga bootaan iyo axmed cabdi jaamac dadkaasna waxay kala joogaan baaltaag qabri dahar gaalkacyo gallaadi iyo meelo kala duwan oo caalamka waxayna tahaniyad gaarsiinayaan farduuse maxamuud nuur iyo waxay yidhaahdeen airobe awle bootaan oo meherkooda uu ka qabsoomay qabri dahar waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna meherkaas allah ka dhigay kii horseeda guur raaxo badan bashbash iyo barwaaqana aad kala kuntaan eebana uu idin siiyo owlaad qaar qabta hambaliya aroos ayaan hay-aadan durayo waxaana lagu bilaabay marka hore waad salaamantihiin waanu idinka qaadnay saaxiibayaal marka xigtana waxa ay yidhaahdeen waa annaga oo kale ah xaaji aadan cawaale hooyo faadumo ibraahim cabdulaahi aadan cawaale iyo haboon aadan cawaale yaasiin aadan cawaale sahal aadan cawaale nimco aadan cawaale iyo cabaas aadan cawaale asme aadan cawaale muno aadan cawaale dhammaan dadkan oo kala jooga faransiiska jabuuti turkiga iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan baa layidhi arooska iyo aroosadda idiris cawaale cawl iyo marwahibo aadan cawaale oo arooskooda uu ka dhacay xaafad weynta belbela ee caasimada jabuuti waxaanu ilaahay uga baryaynaa in uu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabadh iyo caano aamiin aamiin heesta kalen dhegeystayaashan u soo qabanayno waa ihano hubaal waan kaa hele waa heestii hanasho cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan codkoodii ku soo dhowaada
midii wada looga dhigay haybad qurxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli wadane hirgeli caashaqa golale hirgeli wadane hirgeli hirgeli caashaqa golale dhigayo wadahani hoy kaaga dhigay hurdadaaga tan uga go'en hariyo jiifka uga tegay halbuulaha dhigayo wadnahani hoy kaaga dhigay adaa harsado hantigay hareera habeerkayo hawadu meeshay marteene hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqangoleday hirgeli mudane hirgeli ah hirgeli ashaqangoleday adaa harsado hantiyey hareera habeerkayo hawadu meeshay marteene hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqangoleday hirgeli mudane hirgeli hirgeli ashaqangoleday
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi hano ee fanaaniinta cabdilcasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan haatan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhambaalkan waxaa lagu bilaaba marka hore waxaan salaamaynaa bahda barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o edu waanu idinka guddoonaa saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah aaba aadan sheekh mursal maxamuud hooyo aamine cali eedadaabo aadan maxamuud isaaq iyo sheekh nuuro aadan sheekh mursal esterlin aadan sheekh mursal nuuriye aadan sheekh mursal cabdinaasir aadan sheekh mursal xakiime aadan sheekh mursal raxiime aadan sheekh mursal abukar aadan sheekh mursal cabdiraxmaan yuusuf sheekh mursal ibraahim xaaji cabdirashiid sheekh mursal jaalle maxamed axmed maxamuud cabdulaahi sheekh maad daahir aaba macalin yuunus caliyow ibdow hooyo faadumo sabtow macalin iyo ayeeye daahire maxamed macalin dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan baa layidhi mursal aadan sheekh mursal maxamuud iyo marwadiisa maryamo macalim yuunis caliyow oo arooskooda uu ka dhacay tuulada daarusalaam ee deegaanka juwaaray ee degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe taariikhdu markay ahayd lixda bisha abril ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka waxaanu leenahay isku waara oo noqda kuwii kala helaa ubad kheer qaba aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid nimcaan jaamaca maxamed yaasiin jaamaca maxamed ifraax cali maxamed iyo siciid cali maxamed maxamed ciise maxamed xaliimo ciise maxamed maxamed cali calin iyo sacad maxamed daahir iyo aamine aadan maxamed cali aadan maxamed cabdi maxamed diriye suuri maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga dunida dacladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan shiine cali maxamed iyo muna ibraahim oo wiil ugu dhashay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina wiilkaas waxaan leenahay noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiiba waxtara aamiin kaalimihii heesaha ayaanu markaan jalleeci doonaa ibraahim oo heesuhu iskuma jiraan heesta aan haan u ciyaari doona dhegaystayaasheenna haatanna waa hee weli waa caruuro
waa hees ka mid heesihii hore fanaanka allaha u naxariistee axmed muuge liibaan nuurow inkastoo heestaasi fanaaniin badan ay qaadeen haddana waxaa hore u qaaday fanaanka faysal cumar mushtaag
Oh
heestaa weli waa carruuroo dhantaa kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa nuur haye waxaa noo baaqay dadka kale ah xasan libaax iyo dhammaan reer weli xuseen cabdi cabdi biindhe maxamed aadan hooyo mariime maxamed cabdi burgal maxamed aadan faadumo weli xuseen cabdi xadiis weli xuseen cabdi zaynab weli xuseen cabdi cabdishukri weli xuseen hooyo shukri cabdulaahi iyo fardowso cabdulaahi xaaji salme maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad u dirayaan baa la yidhi boqorka iyo boqoradda ruqiyo weli xuseen cabdi iyo saygeeda abshir xasan libaax oo gabadh ugu dhalatay magaalada gaarisa gaar ahaan cisbitaalka magaaladaasi gabadha waxaa loo bixiyey ruweyda abshir xasan ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay ruweyda adeer soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin waxaa noo baaqayaa cali cabdi dixood iyo allaale maxamed cige iyo cabdiraxmaan hilow daahir iyo cabdiqaadir yuusuf sheekh iyo cabdirasaaq ibraahim warsame khadar daahir qalinle iyo siciid dhaansuge iyo liibaan maxamed shirwac falastiin khaliif yuusuf iyo hani cabdicasiis hani soomaali iyo waxay yidhahdeen faadumo cabdi nuur iyo cabdi geesi iyo maxamed shaafi iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan saalax maxamed xaaji cumar iyo xamde cali caamir oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boorama ducaduna waa xaggiina leeyihiin haye nuur maxaad ugu ducaynaysaa meherkaasi waxaanu leenahay ilaah ha ka dhigo meher barakaysan arooska soo dedejiya wiil iyo caano gabar iyo caano haye heesahana maxaanoo haysaa danta heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanan nuuro waa waranka caashaqa waxaa qaadaysahan u k
anigo weli sidiiban adi kuugu weernahaye anigo weli sidiiban adi kuugu weernahaye onweheshigaagiyo wejiga uradisha onweheshigaagiyo wejiga uradisha onweheshigaagiyo wejiga uradisha onweheshigaagiyo wejiga uradisha shaquhu ananbuu iwiiqo nurkuwaygu kaligay ananbuu iwiiqo nurkuway igu kaligay mise waranka caashaqu ananbuu iwiiqo nurkuwaygu kaligay ananbuu iwiiqo nurkuway igu kaligay anigu weli sidiiban ballankii u weyday anigu weli sidiiban ballankii u weyday axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha adigan waa caaliyo kaa waayay erequdha kaa waayay erequdha adigan waa caaliyo
waa hagaag waxaan filayaa in aad dhegeystayaal ka wada hesheen codkaasi macaan ee fanaanada hani u k weli waxaad nagala socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha markaana waa dhambaaladii aad inoo soo qorteen ibraahimow warqadda waa hambalyo meher waxaana lagu bilaaba ugu horeyn waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxaana daraya dadka kale ah saxardiid xaashi ardaale iyo cawaale cabdi sayd cabdiwahaab dayib sheekh jaamac oo ku magac dheer ah cabdigeesi cabdirashiid maxamuud cumar waa ayaanle maxamed maxamed maxamed jeeke iyo muxyidiin beledka maxamed saalax sayid garaad cabdilaahi iyo xariir maxamed cali zakariya maxamed fooxaali iyo cabdikhaaliq xaaji galab maxamuud warsame baxsan barka talan xaawakiin aadan kulmiye xayaad aragsan cismaan xuseen iyo falastiin khaliif yuusuf hani cabdilcasiis waa hani soomaali iyo weliba aamine ifraax cabdi dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan baa layidhi lamaanaha kale ah wariye sagal mustafa xasan nuur waryaheeni hargeysa iyo seygeeda maxamed cabdiweli cabdilaahi oo maherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu nuurow naga soo gaaray cawaale cabdiseed oo ku sugan magaalada garowe waxaana uu jecel yahay inuu taaniyad isaguna gaarsiiyo maxamed cabdiweli cabdulaahi iyo weriye sagal mustafa xasan nuur oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waa hagaag daanduraya warqadda ugu dambeysa barnaamijkeenna waa warqad hambalyo nikaax waxaana diraya dadka kale ah xildhibaan maxamed sheekh cabdi faras cadde xildhibaan cabdulqaadir faarax shuutaale maxamed amiin xaaji cabdulla caqiil nabadoon maxamed xoodey cumar doctor abuukar maxamuud hilowle yuusuf bocor xasan faradheere cadow maxamed nuur cabdikariin cumar macalin aalos maxamed xasan xaaji cali macalin muuse maxamed muuse jilaco iyo dad kale oo fara badan waxaay hambalyo nikaax ay u dirayaan muuse yuusuf dhuxlow iyo maryamo diiriye xuseen qaasim oo nikaaxooda uu ka dhacay xaafadda isnaac ee magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin noqda kuwii arooskoodana soo dedejiyay oo kala hela ubadda kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu leenahay heesta ugu dambaysana waa heesta socdaal iyo fanaanada ugbaad aragsan iyada ayaana ugu dambaysa dhegeystayaal barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo مصاحبك مصاحبك مصاحبك آه جعيل كاني نفت السب السبدي مركبوك وصاعيو جيلا لسحر كدولبا عن كلابا صعنيني كلابا صعنيني axay kalaba soconayn haa kalaba
barnaamijka hambadelyada iyo heesaha ay inoo soo jeedinayeen nuur bukhaari iyo daandurey intaas ayuu ku ekaa aad ay u mahadsan yihiin idaacaddeenii galabnimo ayaa gabagaba ku dhow dhegaystayaal waxaan idin xusuusinayaa in caawa uu bilaabanayo ciyaaraha balay ofka n b e da ama kubadda koleyga dalkan maraykanka oo xiise gaara u leh dabcan natiijooyinkana waa idiin soo gudbin doonaa idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira iyo jamaal intaannu dib u kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
soconay